barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa axad bisha januari waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah silsiladii taxanaha ahayd ee gobaad ee dhex maraysay dhallinyarada hal abuurka ah toddobaadkanna fariimuhu waa ay badan yihiin oo intii hore inbay soo dhaaftay weli waxaa gobaad looga gacan haadinayaa baakistaan waxaana ay leeyihiin waa gunaanadkaygii haddaad gacad sokeeye iyo gobonnimo ku dheer tahay raggu garasho kala dheer kala garanog caashiq ah gocashada u kala nugul anigaa ku goobo gurmadkuugu imidoo caashiqu igaaro gudcur aan iftiin jirin kaa goobay hawdkee waan ku geed fariisina gacmahaaga ii dhiib oo guusha baakistaansi tolow gobaad dalabkaas ma aqbalaysaa gobaad lafteeda ayaan jawaabta u dhaafina bakistaan ninkaa galay gobaad baa ku dirayow waa su'aaligu weynbee huwashada go'eed iyo hortagogashaya iskale geyigaad ku nooshahay geelma kuugu dhalayoo gaawaha ma culataa geda kale waxaan idhi garow laguma baaqiyo wuxuu goysku cunayee arrin golaha soo dhigo
dhinacii heesahana waxaan haynaa barnaamijka aan idinkugu haynaa maanta samirkaymahungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaa nimcaan xillaa iyo xamda kuwiin goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo barnaamijkii ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida somalilan ayaa saaka xukun qisaas ah ku fulisay saddex qof oo hore loogu xukumay dil toogasho ah saddexdan qof ayaa laba ka mid ahi ay hore maxkamadaha somalilan ugu heleen in ay sannadkii labada kun iyo afarta dileen islamarkaana gurigooda ku dhex aaseen ruux haween ah xeerlaalayaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan oo v o a u warramay ayaa ku dooday in ay ka fiirsadaan dilalkan ka hor inta aanay fulin
mas-uuliyiinta dalka indonesiya ayaa xilligan sheegaya in afar shacab ah iyo afar maleeshiya ay ku dhinteen weerarkii argagixiso ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada jakarta mas-uuliyiinta ayaa sheegay axaddan in qof shaqaale bangi ahaa uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerarkii maalintii axadda ee koox islaamiistayaal ah oo adeegsanaya bambaanooyin baasuukayaal iyo rasaas ay ku weerareen booliska iyo bartilmaameedyo kale madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in jamhuuriyadda islaamiga ah ee dalkiisu ay gashay taariikh cusub isaga oo mahadnaq u jeediyey soo afjaridda cunuqabateynnadii lagu soo rogay dalkiisa maraykanka iyo quwadaha kale ayaa ku dhawaaqay inay ka qaadeen dalka iiraan cunuqabateynnadii ka saaraa dhinaca saliidda iyo dhaqaalaha kadib markii hay-adda i a e a ay sheegtay in iiraan ay fulisay qodobada heshiiskii vienna
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan ismaaciil waad soo eegaysaa halaburadiina waad isku keentay gobaad qudheedii way soo hadashay talow toddobaadkan barnaamijka maxaa ku dhex qarsoon wallaahi caashe horta sheeko badan oo aada u xiisa badan baa toddobaadkan Ay.
waxba laysula hadhin waa seeftaa gasha lagala wada baxay toddobaadkii hore odayaashu aad bay usoo magaranaysaa uga soo qayb galeen waan waan adna waan ku arkaya inaad aada uga gacan waan la haadinayso socdaa marna taagtaa marna tabartaa bay sheekadu soo gaarto waa tahay silsilada gabaad waxay ilaa iyo haatan maraysaa sagaal iyo toban maanso oo ay soo direen dhalinyaro ku kala nool maraykanka yurub wadamada carabta qaaradda eeshiya iyo degaanada somalilan toddobaadkanna dhegaystayaal waxaan idiin haynaa qeyb kale oo xiiso badan waxayna la socodsiinayaa ismaaciil xuseen farjar oo dhinacayga fadhiya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa xadhkaha soo goostay dhinacii maansooyinka ku aroorayey silsiladdii taxanaha ahayd ee gobaad warku wuxuu inoo joogay gobaad oo saxaraha ku go'doonsan iyo dhinacyo kala duwan oo u soo gacan haadinaya hal abuurka da'da yar cabdirabbi bashiir guuleed oo ku sugan dalka bakistaan ayaa leh gobaad halkan ayaan guri uga diyaarinay wuxuuna u tirinayaa iinta ay leeyihiin ragga qurbaha halka uu leeyahay ragga gudaha laftoodu waa godadlayaal ee aad isaga hubi guulo magacyadiisaan ku bilaabay gabaygai inta golaha joogtay maansada ganaysa ee gobaad hees u tirisow shaxda aan gorfeynay godka sare anaa degay gudban iyo irmaan dhigay afartii gadaamee ilduuf yaysan kaa gelin aan ararta gaabshee ninka ganay fallaartii galguduud ka heesiyo garcadaaga odaygee gobaad raadinayay gabadhan calmaday oo goobayay leelkaay marka hore salaan guud marka xigana googa gurceel nin joogoo noo tiriyey gabaygu afgobaadsi maaha ee waxaan garasho raganimo seef dheerow ku garansiin ragga baakistaan galagabanyo war kama helin aan ku golxaaroo gacalow bidhaanshe inta aadan gabaygiyo geeraara noo tirin horta garo dadkaan nahay oday geniga jiido gabdha laca ku qaatiyo garcadaan naguma jiro guna caydh ma qaataan gariigna laguma sheegin aqoon-yahano garasho leh rag siyaasad geli kara injineer bir gubi kara dhakhaatiir xanuun garan hablahanoo uga caloo caashaqa gorfayn kara baa lagu gartaayoo loo gooni yeelaye naga gaabso wiilyaho afartaa garaadkii ku ningaxay godkeedee soo qaaday gaawaha agaaxda maashide waa guulo mahadii haddaad galabta nooshahay gobaadee warkaa helay farjargee akhbaartii mareeguhuna gaarsiiy inaad bahalgalaankiiyo gol cidlaa ku nooshahay saadkiina kaa go-ay xaalkuna gabawarkugu yahay gobaadee warkaa helay yaxyo goobistiisii god inaad qarka u tahay ilmaduna ku gabaxlayn ballankiina geeskaa guntiga dhiisha kugu yahay gobaadee warkaa helay caashaqaan ku gaasiray gooni socodka kaa dhigay qarqarsiga ku geejiyey mahadhada ku gaarsiin oo god waraab kugu sida gabaryahay ka farxalo guunina iskaga laab waqtiga ay guraya inkastoo gobaadee raggu caashaq wada galay geeraara tiriyeen haddana guulmooda lah qaar baan ku geynoo guga haatan lagu jiro guur loogu xilan karin waan kuu sirgoobaya ma ogtahay gobaadey ragga yurub u goosho gaalada dhulkeed jira gebigood bidaar baa madaxii galaashae gambo yaan lagu xiran gabaryaha lagu qarin gudkaagaya furin waa gunaanadkaygii haddaad gacad sokeeyo iyo gobonnimo ku dheer tahay raggu garasho kala dheer kala garanog caashaqa gocashada u kala nugul anigaa ku goobo gurmadkuugu imido caashaqu igaaro gudcur aan iftiin jirin kaa goobay hawdkee waan ku geed fariisina gacmahaaga ii dhiib oo guusha baakistaansi
hal abuurada reer bakistaan iyagu farriintoodii gudbiye hase ahaatee hargeysa ayaa farriin kale ka timi mawliid mustafe axmed oo ku magac dheer mawlid ifiye wuxuu leeyahay gobaad aad ayaan isugu dhownahay talow ma ehelbaa mise waa macaariif kale isagaa inoo sheegi doona mawlid ifiye wuxuu leeyahay gobaad hoos ayaan u sheekaysannaa wuxuuna leeyahay inantii gobaad waxay baadi goobaysaa wiilkii ay jeclayd oo ay leedahay xaggee ayuu jaan iyo cidhib dhigay wuxuuna ka soo qaaday farriimo kala duwan isaga oo leh ninkii hal xidhaalahan furdaamiya ayaa gobaad hadal la bilaabi karaa abwaanada gurxamaye imbegeesu heystee gobolada dalkayga iyo garbaduur ka baaqdee guryo sama ka jabaqdee ilamaagun iyo baar dibadda iyo gudahaba ka gooraamaya uu idil hoodiyo salaan gunud guddoonoo kasii soco gunta iyo halbowlaha ila dheeho gaasira gudgudaha hilaaciyo guuguulayaashiyo gudurida xuflaysiyo gorgorrada sabeeye gibilada u duula gibilada u gooshaa gobaad iyo warkeedii goljan iyo hargeysiyo gegadaan ku noolaa galab igu keeno igu yidhi balgeeraar googaada kala saar gurmad noqo xaqiiqada guurtida u sheego arrinkeeda gaarkaa gocandhada ka saafoo kuwa geela raaciyo kuwa gaalo hoorsada labadaba balgaadhsii oo qurbajoogtii iyo qaranjoogtii labadaba aan kuu gorfeeyo warka gorof ku maaloo qaraarkii gobaad iyo go-aankeeda ila arag waxay tiri gobaadii nimbe gaar u maagee lagu yidhi gig baa tahay waan gubanayaayo gudahay huraayo wiilkan guhaadsheen gariigyahan ka doortaa gariigyahan ka doortaa gabayguu isoo faray labxadii igooyo ma gariifin hawshee jacaylkii godlanayay yaxya ila guntaaye gujoweyn ayaa timid gaduu doono mooye nin siddeetan gaadhoo geni lacaga haysto guryo wada naxaasiyo guluubada cabbeeya garaadkii karaysto gacanhaadsi ugu helay yaxyahan gacloodoo waxaa godabta kaa galay kuwa laaca galowda leh geed iga lulaye gulubida wareejee kaskii gaarka kuwa galgacaylha jooge sabagadis ku beeree yidhi guunqabeeniyo bilgeed baad ka maal badan waxaa godobta kaa galay ka gariiga joogee sharaftii gufeeye intuu goor madow guday guddoontaadiga calow isagoon dareen gelin sida shay intuu gaday ku guneeyey koonsarad waxaa godobta kaa galay gabdhaha hayaankiya ee namada qurbaha galay ka sugaya guur aan ubad lagu gengeminee u- u gucleeya xaashida walaal gacaalahaygoo waxaa godobta kaa galay naftaydaa galbanaysee nin garaad yar baan helay balse guunyo foofsada walaal gacalahaygoo waxaa godobta kaa galay anigoo gumoobiyo gaajadaan ka raystayo dhoofkiyo gariigaa jacaylkii gunjabiye gumaadkan yaxyow falay guntimaha u xidho oo gurmad eebba u iman adna gaari waad heli waan gebagabeeyey waxaan hadal ku goofalay ninka ila garramaya ee taxda soo ganaya oo car haddaad gabyaa tahay sidkaneeco gooree gal ku quusinaayo jooggana ku garab taxan isna waa gelgelashee garashada xidhaaluhu gondahaaga weeyaan
waa hal xidhaale sidkanee cotolow ma bilaa ma maalmaa waa su'aal taagan markii mawlid ifiyi hadalkaas soo sheegay waxay noqotay in aan raadiyo gobaad bal inay saxarihii ka baxday iyo in kale telefoon ayaan qaatay waxay ii sheegtay in ay magafe deris la tahay kuna sugan tahay saxare ciiddu cirkaas marayso cadceeddana aanay haysan waxay ka hoos gasho keli kuma aha saxarahasay ii sheegtay hase ahaatee soomaali kale ayaa kula sugan waxayse igu tidhi cadceeddaas ma dareemo oo wax kale igaga weyn talo waxaasi waa maxay sidoo kale waxay farriin adag u dirtay faarax maxamuud oo ku sugan dalka maraykanka oo u hadlayey odayaasha u hanqaltaaga hablaha da'da yar iyada oo tidhi lacag iyo jacayl isma barbardhiganayno ee odayow waddada ku qulqul haddaba dhegaystayaal aan isaga keenin dhex baxo gabaad iyo maansadii ay soo tirisay masago casho reebtiyo hadal gafa ma dhahayo raggu waa gayaankay marna gacalkay weeyaan garcasaaga taliye geedka noo fadhiistiyo guurtidaydi weeyaan se runtaan ku guud furi gaf wixii galaayana gundahoodan soo dhigi hadallada igubay iyo gunta aanu soo dego bagistaan ninkaa galay gobaad baa qudirayow waa su-aal gu weynbee huwashada go-eed iyo horta gogashayaa iska leh geyigaad ku nooshahay geelma kuugu dhalayoo gaawaha ma culataa geda kale waxaan idhi garow laguma baaqiyo wuxuu goysku cunayee arrin golaha soo dhigo geesta kale haddaan dayo odaygaa gaboobee maansada ganahyee geniyada ku faanow aniguna godkaan dogo yuu noqon gantaal baas ninka waadhi badan loo geel iyo gamaan faras iyo geenya baarcada haddii nala ka gadi jiray wakhtigaa gadoomee kadii hore ha naga firan laga gudub ayaamihii guud haldhaaca burintiyo gafka lagula kici jiray wuxuunbaana guursadaa noo gayaana waayadan ninka caashiq noo galee garka iyo wadnaha dega geesta kale haddaan dayo wiilka soo gabyaayee su-aalaha ganaayee guriceel ku noolow marka guruf colaadeed geyigaba ka oogmee geesiyaa la kala dilo gartu xili la gooyiyo geed bay lahayd garo marka gugu hilaacee geeduhu baxaanbaa guurti loo ballami jiray waxaan uga gol leeyahay magabada libaax iyo magafaha agtiisay gogashaydu tahay ciid gasiinkiina iga madhay adna garasho yeeloo garto hay dambaysee haadka samada gooshiyo ii noqo galaydhoo guryo same hargeysiyo goobtuu ku noolaa yaxyo geesigaan rabay fariintayda gaadhsii gurmad baan u baahnahe
waan gartay allailahay goobtaas wacdar ayaa ka dhacay aad ayay u mahadsan tahay amran sharaf xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga oo maansadaasi sida farshaxannimada leh inoola socodsiinaysay gobaadey soo noqo oo saxaraha ha ku nagaan ee dalkaagii hooyo kaalay gobaadey bakistaan kaalay erayadaasi waxay ka mid yihiin qaar ka mid a farriimaha lagula talinayay gobaad maalmihii tegey hase ahaatee farxaan maxamuud faarax oo ku sugan gaalkacyo ayaa isagu leh gobaaday hore u soco oo saxaraha ka ruqaanso oo badda sii mar oo yurub gal jawaabta arrintaasi waxay ku jirtaa maansada uu curiyey farxaan maxamuud faarax oo gaalkacyo ku sugan yaanan goynin dhaqankii soo jiray guyaalo layganaaxin aniga ee horta goobta madashaa guud ahaan ikhyaartii iga haadshay gacantow salaan iyo guddoon wacan mar labaadna guurtida intaan gooni ula shiro aan garsoorayaashii u gudbiya xogtaydoo gaf hadhow waxaan falo go'ya shaal ka sixiro marka xiga gugaygiyo wixii aan garaadyaray uga gaabsho idilkood waa la ii garaamine intaan soo gunaanado aan cawayska soo galo gabadheenna socotoo maringayra go'ankana aan u gorfeeya taladoo halkii ay ku gobo tiri qabso oo guddoon dhoh sideedaba gobaadeey waxaa tahay qof gabar oo ka hayaamay gurigii lagu soo gardaasho gad walbaba u halisehe guulluhu ha kula jiro weligaa gobaadey go'aankaaga adag baa lagu hananin guushee inaa gebidhaclaysi iyo qofku dhaha gadaal noqo garaadkiis ha yeelina goofaasti sii soco nasiibkaaga gaarkaa kuma gaabinayee guuree hamiinkii inta bahal gurguurtiyo goodaade iyo halaq ilaahay ku gees mari dadku gebi ahaantood gaaliya islaamkuba kuu wada gargaaro gurmud weyn laguu fidi oo sida gantaalkii saxaraha ku gudubo doon guudka uga dego waad gaarin yurubtee goonyaheeda oo idil tareemada ku kala goosha adoo googo' haystoo guri iibsan karayana goohom ku soo noqo eeshiyaanku gebigiis goob xaasid weeyo loiskuma gargaaree garab dhaaf walaalay gaar ahaanna bagastaan waa godkii usaamee canaasiirta hawgeli waa weliba goobtii gabadhii yaraydoo waxba geysan abid iyo lagu ganay malaalee gobaaday ogsoonow
iyadoo xaalku halkaa marayo waxaa telefoon soo qabsaday maansiyahanka da'da yar maxamed haykal maxamed cabdi oo ku sugan london wuxuuna soo diray maanso uu dhinac walba u jawaabay wuxuuna leeyahay giddi maansayahanada shaxda geedka taaliya jiiftada gardhaladka ah ku wadaagay golahee gobaad raadinteediiyo gacan haadiskeediiyo baadigoobisteedaba midba geeska eegow waxaa iga guddoontaan salaan gaclayaalow anigaa gacloodiya anaa guulla dooniya gallad bay ku nooshiye nacabaa guhaadsho magafaa afduubiya gabadh doonan weeyiya anaa guursan dooniya googaadu badatee balangoosha maanta garta madasha taaliya hawraarta soo galo garashadu siday tahay gurgurshaaga awrka iyo gaadiid horrantii waxaa reerku guuraa kolka sahan guddoonshee gabanada hadlaayee gabayada hibeeye gaarida dhuyaashiye gobaad inuu la jaal yahay midba gaar u sheegtow ginigiyo adduunkiiyo guunyadu ha joogtiye horta aaway gabadhii war nimankiinan isboqorey ee nin walba dhinkiisa gabadha u rabo horta gabadhii ma haysaan mayadoo go-doon oo gabaahiir ku nool oo giriyaad dhexdeediiyo saxraha gidiinka ah gabadana qabow iyo gowdhaha dhaca iyo gaajadu ku hayso manaxaanka aan geyin golxub iyo bilaawiyo geefis iyo masaar iyo gaalleefta halista ah gadiidkii habeenkaba ugu guudiyayo geerida sugaysaad wuxuu gawsku qaadiye gaasaar la kariyey galley iyo cambuuliyo garow uugu baaqdeen maydinkoon gargaarayn ama gacan u fidinayn ama guluf colaadeed intaad gaasa bixisaan siday garab u heli layd nafta aan u goynayn ayaad gurigalkeeda iyo gogo lagula seexdiyey gama ugu yabahdeen goblan tale adduunyooy weligiiba guban iyo goljan iyo hargeysiyo buurta gacan libaax iyo gobolada dhankaa iyo galguduud rugteed iyo guriceel ha joogee gurmadkooda hiilad goortii aad u baahnayd nimankii ku gaasiray ama gabay xilkaagii waxba yaanay geenyooy gocoshada hungowga ah gadaal noogu soo noqo kugu gooli baadhine galabtaba haddaad timi yurub goonyaheediiyo baariis gusheediiyo gootambeeg salkeediyo goobtii ku noola geesigii ku caashaqay guulle mahadi weeye gooshaashka xiisaha goobaha dalxiiska ee dhulka wada gariinka ah gaalaabax socoshada hadba geesu daymood nase oo gefkii iyo tacabkii ku gaadhiye godobtii xumaantii gebi dheer ka tuuriye gudgudaana hooro guul baa bislaato gool baa la dhaliyey gaarayay damaashaad gabadhii dhibtii saxaraha way kasoo badbaaday oo yurub bay nabadqab kusoo gaadhay aniguna gadaydiyo geeraarka maansada intaan soo gunaanada halxidhaalo guudmara aan ku gebagabeeye waxa aagad bixisaan saddex goor qofkii ay ilmo midaba gaar tahay inta ay ka gabax tidhi gobo laysay dhabannada ma gamuun biraa muday ma garbaa ku soo dumay ma gashaanti ugubo guurkii ka raago gawdiid la oydaa mise gaari weeyaan guri bile ninkeedii geeridu ka qaadoo godka lagaga awdalay
haddii ay ku dhaafeen qaybihii hore ee silsiladda gobaad waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali com adiga oo dooranaya qaybta barnaamijyada islamarkaana xulanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato silsiladda gobaad fadlan farriintaada noogu soo hagaaji ciwaanka laanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dt com degeystayaal guud ahaanba intaa waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kalena aad ku maqashaan barnaamijka caweyska washington tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
aad baad umahadsantahay ismaaciil dawaakan hal abuuradii ay seeftii gasha kala wada baxeen afrika iyo eshiya iyo meel walbo caalamka ka mid a iyo guud ahaan dhulkii soomaalidaba
dee welibana gaalkacyo iyo guriceel iyo muqdisho ha- deegaanadana aad baa welibana hal abuuro badan waxaan uga helay goob fast buu yidhi oo ha joogsan
iyo dhulka asia waa waa aad baad umaasan tahay ismaaciil barnaamijkaasi intay dhaaftay dhegeystayaasha iyo ciddii doonaysa inay mar kale dib ugu laabato qaybihii hore u baxay waxay kala socon laakiin karaan caashay Ha, adig qudhaadan goormus kasoo biiray hay soo gaarto horta waan sugayaa markaan meelaan wax ka dhihi kara ay soo qurbaa gaarto soo gashay inanta waa tahay waa tahay barnaamijkaasi intaas haddaanu ku dhaafno xubintii cayaaraha haatana kusoo dhawaada iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal aynu ku horreyna ee horyaalka dalka ingiriiska kulan xiiso badan ayaa gegada anfield waxa uu maanta ku dhex mari doona kooxaha liverpool ee manchester united kulankaas oo ah mid si aad loo wada sugayo kana mid ah kulamada toddobaadkan ugu xiisaha badan ayaa dhinaca kale waxaa la ciyaaraya stock city iyo arsenal oo kulan kale oo isaguna si weyn loo wada sugayo ah waxaan ku qaada dhigayna labadaasi kulan oo barnaamijka maanta nagala qayb qaadanayo maxmed khadar ibraahim oo ah wariye dhinaca isboortiga ka faalooda kuna sugan magaalada muqdisho waxaan ugu oran weydiiyey bal rajada ay labada kooxood leeyihiin jamaalow aad aad umahadsan tahay Eh, kulanka maanta dhacayo premier leaga ee manchester united iyo liverpool waan ognahay in labadan kooxood ay aad u colaadaan oo ay aad u dagaalaan waana ognahay liverpool ciyaartii ugu dambeysay ee arsenal ay la ciyaartay arsenal oo lagu garanayo kubad ciyaaridda wanaagsan raggii habeenkii kubaddu la qaybsaday ee saddex gool iyo saddex goolna la galay waa rag aan marnaba la barbardhigi karin manchester oo aad moodo baryahan in ay xoogaa hooseyso oo weliba xitaa eh, bandhigoodunu ku qanacsanaan louis van hal marka habeenkii raggii ciyaaray liverpool eh, merchan iyo farmiinyo iyo wixii bandhiga fiicnaay haddii ku yimaadaan manchester way u badan tahay maanta in manchester meel la saaro waxaana labada koox wada laba tababare oo horay jarmalka ugu soo xisiltimay waa gartay e laakiin markaad fiiriso cadaadiska saaran tababaree van hanlef ahaantiisu iyo e dhinaca gollalinta oo ay cadaadis iyo dhibaatooyin uu ka haysto naadiga manchester united inkastoo kulmadii ugu dambeysay ay goolo dhalinayeen e markaad arrintaa isku darto miyaanay ku muuqan in manchester ay boorka iska jafi karayso oo aan liverpool ka ka badan karaynin waa waa waa waa suuragal maxaa yeelay maanta waxay ku xiran tahay waayaha fanhaal oo haddii laga badiyo ay ka dhigan tahay in waayihiisii uu soo dhammaanayo waa waa wax laga yaabo in maanta si fiican u ciyaarto kooxda manchester united maxaa yeelay tababarahooda iyagoo shaqadiisa badbaadinaya oo fanhaal ma doonayo isagoo sanad ciyaareedkiisa ugu dambeeyey mustaqbalkiisaba uu joogo oo hadda isaga wixii ka dambeeya ma rabo inuu ciyaaro sii maamulo laakiin waa sharaf dhac buu yidhi haddii sanadeedii ugu dambeysay laysi cabsi marka Waa- marka waa ma gartay.
sahlanaan doono liverpool ku dhigida xitaa inay ka badiyaan manchester united oo oo maanta ay ku ciyaarayaan garoonkooda marka la fiiriyo labadan kooxoodna ee, waa kulanka labaad ee taariikhda premier leaga ugu roosaha badan hay labada kooxood oo ciyaara ay aad bay u dagaalaan way xisiltimaan marka jamaalow aad iyo aad u maanta kulanka u adagyahayo Mhm.
fanhaalna mustaqbalkiisii waa ku xiran yahay eh, inuu maanta badiyo E, laakiin markaad fiiriso liverpool hadda e, arsenal waa tii bareejo ay la gashay e, toddobaadkii laga soo gudbay en, chelsea hore bay uga badisay marka manchester united hadda marka ay la ciyaarayso oo weliba lagu ciyaaro gegada anfield miyaanay marka e, dhinac kale marka laga fiiriyo liverpool laf ahaanteedii tobabare e, f- club oo uu doonayo in naadigu uu qeybaha sare kala saraynta naadiga uu geeyo e, naadiga manchester siin karaan waqti adag oo ay ka badin karaan liverbush hadda uu wado colob way ka fiican tahay liverbushi uu waday baran radkaris oo ciyaartoy badanna intuu soo iibiyey ee wixii maanta laga kala dhigay wax la ceeriyayo wax meel kale amaha lagu dayayo kooxdan liverpool uu wado colob waa koox eh, runtii cajiib ah marka aad fiiriso taakalada ay sameynayaan weliba taakalo guulaystay sameynayaan Eh, ciyaartii ugu dambeysay waan arkayna waxqabadka uu sameynayo ninka reer welish ee ee isagu xitaa keedka kuyidib jira ee hadda gadaal dambe kasoo galaya joe allan bandhigiisii aada u wanaagsanaa weliba u barbariyey e, goolka arsenal waa gartay e, maxamed annagoo soo koobayna wakhtigoona haya awadeed e, dhinaca kale waxaa ciyaari doonaa e, kooxaha arsenal oo horyaalka hogaaminaysa oo dhinaca e, farqiga goolasha ay ku hogaaminayso stock city ayaa la ciyaari doontaa meesha maxaa kaaga muuqdaa arsenal waxay weerarinaysaa kooxda yare leicester oo ilaahay wax uu soo diray noqotay oo maxaa yeelay koox yaroo kow iyo labaatan milyan ku fadhisa dadka dhan weerarinaysa leicester marka arsenal way ka wareysaa wax qabadkii leicester ay dhigtay marka arsenal waxay u baahan tahay si kasta istoog ugu badin karayna ugu badeen aad iyo aad buu umahadsan yahay maxamed khadar ibraahim ayuu kaasiyaha dhegaystayaal xubintii cayaarahana intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha halka kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadayda duhurnimo caasha dhalinyarada maanta mar haddaad tiri de dhalinyaro mar hadday meel soo gasho waa inuu musigii soo galaa waa inay maaragtay caweyntiina soo gashaa iyo weliba weliba fanaaniinta xiliyadaas ay la hayaan ila marba fanaaniin baa soo baxda waa waa dadkani waa jiil jiil Marka haddii anaga adiga lagu- jiilka iyagoo la soo dhaa malaha kaagaa lagu jira hadda de maya maalinba dhinacun baynu kasoo qaban caasha adu ma dhinac baad ka baxda adigu Adi- wada dhinac walba ku jira maya aniga dhinac walba waa ku jiraa dhinacii hore dhinacii dhexe dhinacii dambe dhinaca soo socdaba haddii alla Hay, idmo de marka had intaadna dheerta waxa weeye Ah.
annagu haddaanu dhinacyada qaar ku jirro ah, aniga dhinaca baan adigu soo dhinacyo gelaya badan baad kasoo gashaa marka sheequl kulliyeed baa noqon marka ha xagga dambaan kaaga soo dabafaylaa Ah, waa tahay nimcan hilaa codkiisaan hayaa iyo xamda kuweyn heesay wada Haye.
jir ugu luuqeynayaan marka Oo.
waa- waa fanaan ay dhiga- dhalinyaro fara badan la hayso xilligan Hay, iyo iyo iyo yurubgenyo marka waxaan leeyahay xamda kuweyn Kuweyn.
marka waxaan u fahmay waa hees laba dhinac ay isu jiibinayaan aad iyo aad bal Am- he- ama waa la isku laadaya ama waa la isla qaadqaadaya bal heestaas dhegeystayaasha aynu u saaro
dhulkastoon salogiisa dooq isanyaday haatan urda seexa la diiday sornahan cun waaye inkastoon salowgiisa dooq isanyaday haatan urda seexa la diiday sornahan cun waaye samirkaymahungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta bacdadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya bacdadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya
inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa araggaa ku sugmo inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa araggaa ku sugmo nafta waan sasabaa sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaa sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaa badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaala u sagootiyaya badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaala u sagootiyaya Hay.
halkaale waxba loobama kala harin baan dhihi lahaa oo markaad fiiriso sida la isugu jiibiyey aad baan uga helay xamdi kuweyn iyo fanaanka nimcaan hilaac codkoodaasna wuxuu gebagabo u ahaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan dhegaystayaal mar kale hawada kusoo noqonayno galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
subaxeeda caddeed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho subaxeeda caddeed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho
This program has come to you from the Voice of America, Washington.